asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii be sheekooyinkeennii taxanaha ahaa mid ka mid a waxaana xubinta murtida maanta ee aalaaba aan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee dhinacyo fara badan oo dhanka nolosha iyo qaybaha fara badan ee noloshu loo qaydo waxay naga tusinaysa waana xubinta maaragtay sida tooska ah inta badan aad halkan ugala socotaan waa xubinta murtida maanta ee aan dhihi karno haddana xusuuso fara badan ayay dadka qaarkii ku leedahay waana xubin la dhihi karo u baahan in lagu sameeyo diiwaangelin qoraal iyo haddii eebba idmahayo mid codeedba macnaha mid qoraal markaan leeyahay buugaag baa laga qori karaa tusaalayaal fara badan oo nolosha iyo qaybaheeda iyo dadka iyo meelaha wax ka soo galaan ciladaha jira iyo caqabadaha imaan kara iyo xitaa xubnahan waxay ka hadlayaan qofka xitaa shakiga ku dhici kara qofka maarata ismoodsiiska uu qaadi karo qofka maarata khaladaadka uu ku dhici karo iyo waxyaalaha uu sixi karo intaba meelo fara badan ayay xubnuhu inaga tusaan saas darteed waa xubno u baahan faham fara badan oo kobcinta maskaxda iyo maaragtay qiimaynta nolosha meelo fara badan oo ka mid a xidhiidh la leh waana xubnaha murtida maanta ee ka sugnaaday dadkii inaga horreeyey iyo kuwa dhexe kuwa maanta jooga intaba waana xubinta murtida maanta ee la dhihi kara waxay ahayd xubintii daraad waxay ahayd tii shalay midda maanta waanay noqon kartaa midda beri midda saa dambe iyo saakuun intaba xubin loo isticmaali karo kuna cabirnaan karta halkeeda iyadaa weeyaan marka si dhab ah loo gilgilo ama loo muujiyo ama loo eego xubinteennan murtida maanta waxaana ku soo qaadanaynaa idamkii eebbisaddexleydeennii mid ka mid a waxaa la yidhi saddex way is-inkiraan waxaa la yidhi saddex way is-inkiraan saddex waa ay is-inkiraan saddexda is-inkirta waa saddexdan marka labadii xaqdad boobtay waa laba tuug oo tuugadiiba isku inkirhayaan oo dee wixii ay wada xadeen ayaa keenhaya inay labadoodii is-inkiraan heel baa xadiyi anigu ma xadin iyo isku tuurtuur waa saddex waay is-inkiraan saddex way is-inkiraan labadii xaqdad boobtay xanta koox isla quuta iyo xilka noocyada raadsha saddexdaasba waa ay is-inkiraan bay xubintan murtida maanta inan leedahay waxaan u malaynayaa xubintan inay tahay xubnaha casriga mid ka mid ah ama nolosha casriga iyo waayaha casrigaa mid aad iyo aad xidiido fara badan ku leh ama qiimayn dheer ku haysa inay tahay baan filahayaa tusaale ahaan bal eeg waxay ku leedahay labadii xaqdad boobtay afar iyo labaatan sac tuugada iyo siyaasiyiinta iyo dadka balaayada iyo kooxaha hoogiya ba iyaga is haysta oo dib isu wada inkirhaya iyo hebel maarata labadii shalay saaxiibkahaydii midki midka shalay u doodahayaad arkaysaa maanta inkira marka labadii xaqdad boobtay dee xaqi ay ku heshiiyeen baa kala eriyey xanta kooxaha quuta hebel baa saa igu yidhi markaasuu kii kale inkiriyoo dhihi anigu ma dhihin waxaas waa been abuur iyaguna xan bay ahaydoo maaragtay iyo intay dad isla xanteen bay haddana isku dacaadeynhayaano waa dhibaato kaleenta iyo casriga waxyaalaha ay dhaleen ama wakhtigan hadda aan joognaay waxyaalaha uuna baray bay ka mid tahay waa qayb saddexaad ee waa xilka noocyada raadsha maanta waxbay isla raadinhayaan berrina iyagii baa goradda iskula jiro way iswada haystaano nin walba wuxuu leeyahay hebel uma qalmo in wax loo dhiibo mid walba midka kale ceebtiisii buu qufahayaayo waka iyadoo dembi isla wada raadinaysa marka xubintan waxayna leedahay saddex way is-inkiraan labadii xaqdad boobtay xanta kooxaha quuta ama xanta koox isla quuta iyagoo kooxay xanta isla quutaan labadii xaqdad boobtay xanta koox isla quuta iyo xilka noocyada raadsha saddexdaasiba waa ay is-inkiraan mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii eebe waxaa la yidhi sankuneefle waa soor ku noole sankuneefle waa soor ku noole